إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad konton askari ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ah iyo mooryaanteeda macuusleydu ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe rabab daadad wata oo khasaare nafeed geystay ayaa xalay waxa ay ka da'een gobollo ka tirsan koonfurta soomaaliya alkataab ayaa waxay baasay qaybta labaad ee filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo gudbinayo sida shisheeyuhu ay u adeegsadaan culamaa usuuga bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buqaqable iyo xiindheere ayaa goob fagaaro ah waxa ay ku daawadeen filimka cusub ee ay xalay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxuu ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kalena weer lagu qaaday fariisin ciidan oo ku yaal degmada daynayle ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka etoobiya ee ka dhistay dhulka soomaaliya galbeed ku amray in buurta kaaraamardho uu ka dhiso taallo lagu muujinayo guulo been ah oo xabashidu ay ka sheegtaan dagaallo halkaa ku dhex maray soomaaliya iyo amxaarada intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kudhowaad konton askari ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen dagaal cagmarin ah oo saaka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ah iyo mooryaanteeda macuusleydu ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe cabdisamad cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar cagmarin ah oo saakay guutooyin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ku yiilay deegaanka daarunicma oo ka mida deegaanada hoostaga degmada nirgood ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi way ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa federaalka iyo sidoo kale mooryaanta loo yaqaano maleeshiyaadka macawiisleyda weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa galaaftay in badan oo ka mid ah askartii ku sugnayd saldhigga iyadoo sidoo kale ay carareen intii ka badbaaday weerarka xogtii ugu dambeysay ee waynu ka helnay weerarkii saaka halkaas ayaa tilmaamaysa in siddeed iyo labaatan askari oo isugu jira maleeshiyaad macawiisley iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka lagu dilay weerarkaas iyo dhaawaca toddobiiyo toban xubnood oo isugu jira horjoogayaal macawiisley ah iyo sidoo kale kuwa federaalka sidoo kale waxaa jira gaadiid ay mujaahidiintu halkaas ku gubeen iyo hub kale way soo qanimaysteen war ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegtay weerarkiisa halka halkaas ka dhacay war-saxaafadeed kooban uu soo saaray afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu u qornaa sidatan ciidamada mujaahidiintu waxay saakayo talaado ah weerar lixaad leh ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee tuulada daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe weerarka oo bilowday xilligii salaada fajarka kadib ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta dhowr jiho ka weerareen fariisimayaasha cadowga ee deegaanka daarunicma waxaana ilaahay mahadiisa dagaal kooban kadib ciidamada towxiidka u suura gashay inay jebiyaan maleeshiyaadkii riddada khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray inta ilaa hadda aan xaqiijinay waa siddeed iyo labaatan dhimasho ah oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad riddo ah dhaawacuna wuxuu gaaray ilaa toddobiiyo toban sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal hub iyo rasaas intuba war-saxaafadeedkaas kooban ayuu soo saaray afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay warbaahinta islaamiga u suura gashay inay hesho qaar ka mid ah sawirada iyo sidoo kale magacyada horjoogayaashii saraakiishii iyo askartii looga laayay dowladda federaalka weerarkii deegaanka daarunicma waxaa ka mida jacfar rooble wuxuu ahaa horjoogo macawiisley ah ibraahim maxamed dhible wuxuu ahaa horjoogo macawiisley ah cali karas waa sargaal ka tirsan dowladda federaalka xuseen afey isna wuxuu ahaa askari ka tirsan qaybta federaalka xuseen garas isna wuxuu ahaa askari kuwan soo socdana waa horjoogayaal macawiisley ah waxaa ka mid ah cali hoollawe horjoogo macawiisley weeye cali geney waa horjoogo macawisley ah cali daa'uud kaanso waa horjoogo macawisley ah cabdi shabak isna waa horjoogo macawisley ah maxamed malak isna waa horjoogo macawisley ah yaasiin macalin cabdi waa horjoogo macawisley ah muuse cagaweyne isna waa horjoogo macawisley ah dhammaan saraakiishaas iyo mooryaantaas macawisleyda hogaaminaysay waxay ka mid ahaayeen kuwii saaka ay ciidamada mujaahidiinta buudka kula tunteen ee ku sugnaa deegaanka daaruneecma sawiradii ay iska qaadeen ka hor intaan dagaalkaasi lagu laynin ayaa baraha internetka lagu faafiyey sawiradaasi magacyada lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxay meesha ka saarayaan wararkii been abuurka ku dhisnaawo ay dowladda federaalka isku difaaci jirtay mararka ay dhacaan weerar kuwan la mid ah waxaa jira hadalhayn aad u fara badan oo ka jirta dhanka magaalada muqdisho oo ku aadan khasaarihii ciidamadan ka soo gaarayay weerarka horey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadeedu waxay u xasmiyeen saldhigii kala duwanaawo ay dowladda federaalka askarteedu ku lahaayeen deegaano ka mida gobolka shabeellada dhexe waxaa ka mid a deegaanadaas deegaanka hilowla gaab oo ka mida deegaanada hoostaga degmada runirgod sidoo kale deegaanka ceelbacad oo isna hoostaga degmada runirgod xawaadley oo hoostaga balcad iyo sidoo kale weerar kale oo isna cuslaha oo ka dhacay duleedka deegaanka daarunicma kaasi oo ahaa kamiin loo dhigay maleeshiyaadkii dhowaan ay dowladda federaalka kusoo tababartay dalka eritereya ciidamadii saakay halkaas lagu laayay ayaa ahaa haraadiga ciidamo dhowaanahan baxsad ahaa kuwaasi oo ka cararaya weerarada ciidamada mujaahidiinta al-shabaabku la hiiraysanayaan saldhigyada askarta dowladda federaalka roobab daadad wata oo khasaare nafeed geystay ayaa xalay waxa ay ka deen gobollo ka tirsan koonfurta soomaaliya mahad culiyd ayaa warkan faahfaahinaya roobab mahiigaan ah oo daadad waaweyn wata ayaa habeenkii xalay si wada jir ah uga da-ay gobolada baay gedo jubbada dhexe jubbada hoose iyo shabeellaha hoose magaalada baar dheere ee gobolka gedo waxay ka mid tahay meelaha ay xalay mirtu ka daaday hase ahaatee waxaa iyada u dheer in dad ku dhow toban qof ay ku dhinteen daad meel fog uga yimid oo soo dhex maray magaalada ugu yaraan sagaal ruux oo meydadkooda la helay ayaa ku dhimatay daadkan kadib markii ay la go-day buundo ay dul marayeen halka labo ka mid ah sagaalka uu daadku ku haleelay tug dhexdiisa qaar ka mid ah dadka magaalada baar dheere oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen mid ka mid ah dadka aan waraysanay oo arkay miidadka dadka dhintay ayaa wuxuu yidhi marka alxamdulilah alshukru lilah ilaahay waa loo nimceeyey wax dhibaata a maanan jirin laakiin dadkii xilligii ma aragtay magaalada wada joogay oo islahaa roobka xoogaa amuu yaro yar yahay iyo waa iska googoosisnahaa dadkiia waxay noqdeen marka hoyasa laba saacadee nin markay ahayd sax dadkii hoyasada baxaayayoo socdayoo guryahooda aadayba waxaaba biyihiiba ay uga har imaadeen suuqa bartamihiisaba bohoshiga intaysan gaarin dadkii deganaa bohosha haye dadkii meeshaba hadday gaareen haddee qaarna lafahooday u baqeenoo way soo hoydeen waa ka soo laabteen qaarna waxay tidhaahdeen kaalay haddaa mari kartaan mara niman yaryaroo adii magaalada joogay oo ciyaalka sboortiska ahaa banoonigii wax deeldheelahay wuxuu yidhi isagoo kasii hadlaya dhacdada ii qaar ka mid ah horta labo waa arkaaya oo meesha buundadii waxaa ceshatay meel waxaa jirta oo tiirar lagu gado oo ooda lagu gado qoryihii lagu gado bohosha bartamaheeda ah bartamaheeda marka meesha ay tahayna waxaa ku yaalo buundadii meesha la mari lahaa buundadii kaale mara markay is yidhaahdeenba maqaadir allahde oodii wixii waxbaaba dhinac kaga yimid biiyo haye derbigiyaa lagula qabtay qaar meeshay horta ku dhinteen laba ah toddoba ka waxaa la ii sheegay isla socday bartamaha markay gaareen buundada bartamaheeda markay gaareen baa waxay is yidhaahdeen mid baa wuxuu yidhi alla ilaa nia biyahaas naga horrey ma mari karnee ma naga celisaan midaasoo carara kii gadaal jiray gadaal markuu usoo cararay kuwa dambe uu ka dhex baxa islahaayo meesha usoo cararay kuwii kalaaba haddana kasii tambadiyaba kii wuu dabaasho dagaal u yaqaana uu ka baxay waa la weydiyey lixdi kale caawiyaale lixdi kale biyiyaa qaaday wey waana run lixdi ilaa labadaa markii la isu geey sagaal baa meesha ku dhimata hadda sagaalka qof mooy yaallaa meedkooda dhanka kale wuxuu ka warramayaa daadkan sagaalka ruux ku leedeen iyo halka uga yimid biyaha inta badan waxaa waaye kan wuu nagu da-ahaya kan nagu da-ahaya daadkiisa weligu kus kusii shubayaa ma ogtahay haye marka kan kaloo yimi oo biyahan xoog gala oo yimi baa wuxuu ahaa biyo kor ka yimid kanaa mid ah sida tuulooyinka aaminay oo kale sida tuulooyinka aaminay oo kale biyo ka yimi oo haddana kasoo qabaad sida dalcadda ceelcilaan oo kale biyihii ka yimi biyahan kaleoo ka yimi adi oo dhankaan baryo oo roobka hadda naga oo looga soo galay ah biyahaas xawliga ahaa biyahaas waa dadka waxa halaagama ogiyo biyaha kaloo noo daayo roobkan biyaha noo daayo biyihiisa kale weligun bay ku daraayaan inta badan gobolka gedo wuxuu leeyahay togog waaweyn oo ay soo maraan daadad ka yimid roobab meelo fogfog ka da-ay
alkataab ayaa waxay baasay qaybta labaad ee filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo gudbinayo sida shisheeyuhu ay u adeegsadaan culamaa usuuga maxamed daahir cali suuq ayaa warkan inoo haya khawaarijtu maafiya diineedka qowlaysata oo burcadiimeed marna waxaa la yidhi waa khawaarij marna waxaa la yidhi waa gengistareyaal iyo mafia aniga laakiin waxaan leeyahay yajuuj wa majuuj waa
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay qaybta labaad filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo bandhigay sida gaaladu ay u adeegsadaan wadaad xumayaasha u faafiya dacaayadahooda ka dhanka ah mujaahidiinta muuqaalka waxaa ka soo muuqday madaxweynayaal soo maray dalka maraykanka madaxda dowladda federaalka siyaasiyiinta soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban iyo culimada xun marka laga yimaado dowladaha isku bahaystay duulaanka ay u babacdhigtay al-shabaab waxaa dhinaca kale xarakada ku furan laba aag oo jihaadkeeda lagu suurad xumaynayo kuwaasi oo kaga imaanaya warbaahinta iyo culumaa usuuga muuqaalka la baahiyey oo xiise gaar ah watay durbadiibana la iskula wadaagay baraha internetka ayaa soconaya konton iyo siddeed daqiiqo oo gebi ahaanba lagu fadeexeeyey culummada xunxun ee u fadwooda dowladda iyo shisheeyaha kuwaasi oo wax kasta ku garab istaaga dowladda xitaa haddii ay ka hor imaanayaan kitaabka allah ama sunnada nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee culummada xunxun waxay diinta dhaafsadeen shilimaad iyagoo xaqa dhabarka ka tuuray isna garab istaagay hogaamiyaasha maamulada dalka ka jira ee shisheeyaha ka shidaal qaata fulyana wixii loo soo igmaday ee loo maalgeliyey qaybta hore ee muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya xasan sheikh oo si cad wadaad xumayaasha u faraya inay bannaanka la yimaadaan taageeradooda isla markaana dadka ay ka hor keenaan mujaahidiinta iyagoo suurad xumaynaya jihaadkaay u taagan yihiin inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaa u hegeysin waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka bannaanka usoo istaagtinaa bannaanka usoo istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan muuqaalkan waxaa qayb ka ahaa oo lagu soo bandhigay daraasaad iyo talooyin hay-adaha gaaladu ay siiyaan maraykanka iyagoo kula taliyey inay dhisaan culimo ay ka horgeeyaan mujaahidiinta kuwaas oo loo adeegsado qabsashada dhulka muslimiinta xarunta la dagaalanka argagixisada ee westpoint ayaa daaha ka rogtay baahida ay gaaladu u qabaan in la helo culimo calooshuud ushaqaystayaal ah oo ay ka horgeeyaan aragtida mujaahidiinta una adeegsadaan gumaynta iyo qabsashada dhulalka muslimiinta warbixintu waxay tiri maraykanku waa inuu si taxadar leh oo aan la dareemayn u taageero hogaamiyayaasha diinta islaamka iyo ururada la tartami kara kooxaha jihaadiga maraykanku wuxuu si qarsoodi ah u maalgelin karaa salafiyada qunyar socodka ee murji'ada ah sida madkhaliyiinta kuwaas oo awood u leh inay taageerayaasha mujaahidiinta wiiqaan ahna koox ka soo horjeeda dagaalka hubaysan sidoo kale hay-adda maraykanka ee rand ayaa warbixin ay soo saartay oo ciwaan looga dhigay burburinta kooxaha argagixisada ah waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in la taageero lana tabantaabiyo ururada lagu kalsoon yahay sida dadka ku tilmaaman culimmada muslimiinta ama hogaamiyaasha qabaa'ilka kuwaas oo si adag uga hortagi kara brobagandada kooxaha jihaadiga kaalmada la siinayo dadka noocaas ah waa inay noqotaa mid dadban ama qarsoodi ah si loo ilaaliyo sumcaddooda iyo kalsoonidooda waxaan aaminsanahay in la gaaray wakhtigii dhammaan culimmada muslimiinta ay dhaleeceyn lahaayeen mabda'a argagixisada ee baalmarsan shareecada islaamka culimmada iyo mashaayikhda muslimiinta ee ku nool caalamka islaamka oo dhan waa inay si joogto ah uga hadlaan inuu islaamku mamnuucayo argagixisannimada isdaarkan ayaa lagu soo qaatay kulan sanadkii labada kun iyo tobankii ka dhacay dalka maraykanka oo ay isugu yimaadeen safiirkii maraykanka ee u fadhiyey kenya iyo culimo ku sheega shirkaas ayaa diiradda lagu saaray in maraykanka iyo wadaadada ay si wada jir ah uga shaqeeyaan hirgelinta hagaardaamada mujaahidiinta iyo faafinta dimuqraadiyadda
arrinta kale ee aan aragnay oo dhici karta inaadan igu waafiqin waxay ahayd in maxaakiimta ay u iilanayeen amaba u jeenjeereen dhinaca xagjirnimada sidaad ka warqabtaanna maxaakiimta waxaa ka go'ay qaybta ciidanka oo noqday al-shabaab marka arrimo badan ayaa iska jira waxaan rajaynayaa inaan helno habkii aan uga wada shaqayn lahayn xasilinta soomaaliya tusaale ahaan habka aan u wada shaqayn karno waxaa ka mid ah inaan isugu yeerno imaamyada masaajidda iyo odayaasha kadibna aan xidhiir la samayno xubnihiinna ku sugan muqdisho arrinta labaad ee aan samayn karno waxay tahay oo aad u muhiim ah inaan helno qaab aan u wada shaqayno sababtoo ah way adag tahay in soomaaliya loo safro laakiin waxaa ka fudud in xidhiir dhinaca internetka ah laydiin sameeyo oo aad muxaadaraadka kala qayb gashaan culimmada kale ee ku sugan banaadir amaba islii xasan sheekh oo horey ugu rukuucay meydadka ciidamada kenya ee lagu laayay ceelcadde ayaa filimka ka soo muuqday isagoo isxukumaya xasan waxa uu leeyahay dadku waxa ay ku dhawaaqayaan tawxiidka haddana waxa ay samaynayaan wax cagsi ku ah tawxiidkaasi markuu sidaasi leeyahayna isma oga oo horay ayuu ugu sujuuday meydadka ciidamada kenya waxaana uu ku dhaqaaqay tillaabooyin burinaya tawxiidka laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah qof walba oo cabdii lagu dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas oo ku dhawaaqin ka soo horjeedu samaynaya
marka uu filimku marayo siddeed daqiiqo wixii ka dambeeya waxay alkataa'ib u soo jeesatay culimmada xunxun oo ay meel kaga soo hartay iyagoo buudka kula duntay bannaankana keenay sida ay u laba afleeyaan wadaad xumayaasha u fadwooda dowlad kasta oo ay soo dhisaan shisheeyaha faragelinta ku haya dalka sidoo kale muuqaalka waxaa ka soo muuqday madaxda dowladda ee xilaalka haya iyo kuwo horay xilaal u soo qabtay oo dhammaantooda ku xadgudbaya kuna hadlaya waxyaabo burinaya islaamka hadalladaasi gaalnimada ah ee bannaanka ay la soo taagan yihiin siyaasiyiinta waxaa difaacaya oo filimka aad ku arkaysaa wadaaddo ay ka mid yihiin cali wajiis bashiir salaad oo xasan sheekh iyo xertiisa ay isku doonta yihiin u arka inay yihiin dadka ugu akhlaaqda fiican ummadda soomaaliyeed annaga waxaan marka islaan waa nahay laakiin xoogaa islaan dhaqankii islaamka malihin
soomaaliya dadka madaxda u noqdo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan oo akhlaaq fiican walilahi alxamd
sharciga gaaladaa isla aadina adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur'aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartur idinkaydan haysataa guddoomiyihii markaan warsanay waxay nagu tiri arrimankan waa arriman oo sida aan u dhahay si aan ahayn iyo waxaan ula jeedaba loola jeeday loo faafiyey gabadha kufsashada oo somalilan laga ansixiyey reer muqdishoa rabaa inaan la hadlo oo puntland laga ansixiyey sababta aan reer muqdisho u diidantay in la ansixiyo oo nin walba minta uga soo qaylinaya isagoo sheekh hebel wata saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin sida ay nagu tiri si caadifi ah waxaana iga keenay tiri waxaan rabay tiri culammada iyo dalka iyo dadkaba shareecada islaamka lagu dhowro adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaa gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartur idinkayda haysataa de annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli wadiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan anugu intaa ku hadashay iyo muuqaalka a soo duubtay iyo inaad ka cudurdaaranaysid wixii a ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah marka cabdiraxmaan cabdishakuur haddii hadalkiisa uu leeyahay anugu saa uma jeedin in laga aqbalo arrintii waa soo dhoweynaynaa weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada muxuu ahaaye kitaabka ay akrinayaan inay runta ka akriyaano ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qorantaha annaga ma arkin haweenku guri waayo waa isku hal ilaahay nus iyo iyo ma abuurin qof buuxa xaawiye aadam isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto inta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh calimujiis iyo anigaa halkaa istaagi doono oo oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo ansaxayo xoogow eraygu yaraayo doctoreysada anoo aad u qiimaynaya xalimeerey waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan oo soomaali maanta ay leedahay qof aqoon-yahana oo qiimogal ah oo waxtar ah oo geesyada wa rag iyo dumar badanay wax badan dheer tahay mas'alada ah in gaalo loo kaalmaysto dagaalka muslimiinta ayay ku qancin waayeen dadka iyagoo jawaabtooda ay noqotay keliya shalay innaga ayaa fadwoonnay maantana innaga ayaa ka soo horjeesanay in lala dagaalamo gaalada ee nagu taageera isbeddelkeena walaalkay abuumaahir waa mahadsan yahay haddii culammada uu ka dambeeyo shalayna culamaa tidhi halala dagaalamo maantana culamaa odhanaysa maya hadda shalayna maaragtay hadduu naga yeelay maantana ha naga yeelo culimmada xun ee filimka ka soo muuqday oo isugu jiray kuwa qurbaha ka yimid iyo kuwa jooga dalka waxay durayaan cadaaladda lagu haysto dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhan kalena iyaga ayaa afkooda isku dilay oo horay u qiray in cadaalad iyo amni lagu haysto dhulka lagu maamulo shareecada islaamka maxaa la gudboon muslimiinta maadaama isdaarkan uu bannaanka keenay dacayaadka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ka imaanaya warbaahinta iyo culimmada xunxun haddaba haddii ay caddaatay halka uu salka ku hayo dagaalka warbaahineed ee gaalada iyo taariikhdiisa madow waxaa muslimiinta la gudboon inay mar weliba ka feejignaadaan beenta iyo brobagandada ay gaalada iyo dabadhilifyadoodu baahinayaan kuna kadsoomin wax weliba oo ay ka maqlaan ama ka akhriyaan wargeysyada iyo baraha bulshada gaar ahaan wararka beenta ah ee uu cadowgu ka soo gudbinayo muslimiinta iyo walaalahooda mujaahidiinta ilaahay qaaciduu ina barayaa ciddaynu wax ka qaadanayn iyo ciddayna wax ka qaadanayn yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in maxaa ilaahay tilmaamay haddii uu faasiq war idinla yimaado iska hubiya baa layidhi fatabayanuu aw fatatabatuu suga hubiya haddii warka kaafir wada ka warran faasiqii garanaya waa min baabin awlaa haddii la yidhi war qof aan wargalee lahayn hadduu kuu warramo baa lagu yidhi warkiisa iska hubi oo faasiqa ka mid ah nin marka horeba fisqigaba isaga xalaal u ahaayo saa dareemayey isaga warkiisa maxaa laga yeelaya waxaad u baahantahay inaad in badan iska hubiso filimka waxaa lagu soo qaatay sheekh abuu cubayda axmed cumar amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlaya tilmaamaha iyo sifaadka culimmada xun ee aanan ku camal falin cilmiga allah uu siiyey subxaanahu wa tacaala isagoo qur'aankiisa kaga hadlaya culimmada aan ku camal falin cilmiga uu siiyey ayaa wuxuu ku tilmaamay labada sifo ee ugu liita ee ah dameer iyo ey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi mathalu aladiina xumiluu atawraata humma lam yaxmiluuha kamatali alximaari yaxmilu asfaara كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ورمحا إذن ديذي إنا الدين تكرر شاكتان وحق لجهرتان محا إذن ديذي إنا العلم إنا كعمل فشان maxaa idin diiday in diyaaradaha maraykanka iyo kenya ee lagu laynayo shacabka muslimka ah ka hadashaan maxaa keena shalay waxaad xaq u arkayseen inaad maanta baatil u aragtaan miyaydan ogayn in mawaaqiftii aad qaadateen wakhtiyada qaarkii diiwaan gashan yihiin qaala xudayfatu liabii mascuud ina adalaalata xaqa adalaala an tacrifa maa kunta tunkir wa tunkira maa kunta tacrif wa iyaaka wa talawuna fii diin illaah فإن دين الله واحد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة معدي كلا وحن لها qaybaha dambe muuqaalka waxaanan badnayn waxaa lagu soo qaatay shirkii culimmada rabbaaniyiinta ee dhowaan ka dhacay dhulka xurta ka ah shisheeyaha kaas oo ku soo beegmay wakhti aad ugu habboon oo marin habaabin ay ku socoto ummadda soomaaliyeed isumadda ama calaamadda lagu garto culumaa usuug ah ayaad ku ogaan doontaa muuqaalkan isdaarkan wuxuu xambaarsan yahay risaalo ku wajahan cid kasta oo taageerta dowladda sidoo kale waxa uu dirayaa fariin ku socota culimaa isku sheega aanan marnaba soo hadal qaadin dhibaatooyinka ka imaanaya shisheeyaha ku soo duulay dalka si kastaba ha ahaatee filimku ma ahan mid hal war ama warbixin lagu soo koobi karo oo nuxurka iyo macluumaadka uu wato oo xasaasi ah waxaad uun kaga bogan kartaa inaad si deggan u daawato bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buqaqable iyo xiindheere ayaa goobo fagaarayaala waxa ay ku daawadeen filimka cusub ee xalay ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaab almujaahidiin maxamed ciise ayaa warkan inoo haya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay baahisay isdaarkii labaad ee silsilada fadarhum wamaa yaftaruun isdaarkan ayaa muujinayey tanaaqudaadka ay sameynayaan culimmada u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka isdaaraadkan ayaana habeenkii xalay laga wada daawaday wilaayada islaamiga hiiraan iyo wilaayada galgaduud haddaan ku horreyna buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa goob fagaaraha isugu imaaday dadiw aad u fara badan oo u soo daawashatay isdaarkii dokumentariga ahaa ee xalay baahisay alkataa'ib iyagoo sharaxaya waxay ka fahmeen isdaarka ayaa waxay yidhaahdeen
aad iyo aad u cajiib badan lagu daa meeshaan wax ku saabsan culummadan oo xidida oo ku saabsanay culumasuuga ku saabnay mid ahaay ayagoo isradinaya oo marna gaalnimo ku dhawaaqaya marna islaamnimo ku dhawaaqaya ayagoo isradinaya ugu yaabnaayo waxaa ka mid ahay asagoo gaaladii kiyaadka sujuuda hadda laa ilaaha ilaa dhan kale asagaa kamid a isradinaya marna laa ilaaha ku dhawaaqaha marna baktiga kenyaadka u sujuuda oo barakaysanaya ciyaalaha yaabka kamid aheed maxay ahayd oo naagahaas naaga jarmaa naagta kalento dhea jinsiga haddii la bannayn waayo aniga waa ka tagaa muqdisho iyadana waa naag kalooto rudowday allah subxaana wa tacaala diintiisa meel ay ka haysata aysan jirin waxyaalahaasoo dhan waxaa loogu dhigaa dad oo culimo ah oo allah subxaana wa tacaala diintiisa wax ka yaqaana waxay ka yaqaanaana ma leh marka maxay ahayd alkataa'ib waxaan leenahay allah noo badi misaasheeda dhanka kale deegaanka xindheere ee wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa isna sidoo kale laga daawaday isdaarkan dokumentariga ahaa ee xalay ee baahisay alkataa'ib oo soo bandhigtay xaqiiqda culimmada u fadwooda dowladda federaalka sidan ayay ka yidhaahdeen bulshada xindheere oo daawaday isdaarka waxaa weeye waxaan aragnay gaalada beentooda iyo barbagaantada ay muslimiinta ka faafinayaan waxay uliyaabka badnaa ninkan garguurta ah gaalnimada ku faano beenta iyo gaalnimadana ku ambahay asigoo bakti u sajuuda waan maqli jiray laakiinse waxaan arkay xaqiiqada dhabtaawdayaan arkay waxaan leeyahay dadka u yaqaano inuu yahay u aaminsan madaxweyne kaas madaxweyne ma ahan waa dameer dhergey gaalnimadana ka dhergey sidoo kale waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ku nool muqdisho iyo maaragtay meelaha kale sida baydhabo iyo dhuusamareeb maaragtay kismaayo meelahaas joog waxaan leeyahay gaaladan oo ah ulmaa usu ah waxaan leeyahay wax yihiin inaad aragto haddaad u baahan tahay qof yow maaragtay ku hoos nool gaalada dhexdeeda filimkan qiybtiisa labaad oo ah fadarum aftaruun si fiican u daawo dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka oo ku fashilmay dhanka militariga ayaa haatan u muuqda kuwa ku fashilmaya fagaaraha iclaamka howlgal qorshaysan oo askari lagu dilay ayaa ka dhacay muqdisho iyadoo sidoo kalena weerar foolka fool lagu qaaday ciidanka dowladda federaalka ah warka iyo war kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo bakool haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen agagaarka warshadii hore ee taraqa iyo sigaarka ee waddada warshadaha ee magaalada muqdisho ayay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir aflow isla banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen xaafadda faragaab ee degmada dayniile halkaas oo laga maqlayay dhawqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray dhanka gobolka bakool ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada ceelberde ee gobolka bakool isla bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax la beegsaday goob laga dhisayay garoon diyaaradeed taas oo ku taalla deegaanka yeed ee gobolka bakool waxaana qaraxa lagu burburiyey cagafcagaftii geedaha ka jaraysay halka loo diyaarinayay garoonka diyaaradda sidoo kalena waxaa jira khasaare nafeed oo gaaray askartii halkaa shaqada ka waday walow aanaan helin faahfaahin rasmiya oo ku saabsan tirada ku dhimatay ama ku dhaawacantay inta ay la-eg tahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato waxauu ku amray in buurta kaaraamardha uu ka dhiso taallo lagu muujinayo guula been abuur ah oo xabashidu ay sheegtaan in ay ka gaareen dagaal halkaa ku dhex maray soomaaliya iyo amxaarada mahad cubeyd ayaa warkan mar kale inoo haya maalintii sabtida aynu soo dhaafnay taariikhduna ku beegneyd siddeed iyo tobanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacday xaflad lagu soo bandhigayay buug uu qoray ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaasoo ugu magacdaray jiilka cusub xafladda ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhammaanba maamul goboleedyada ka dhisan dalka itoobiya iyo kan soomaali galbeed u fadhiyay itoobiyaanka ee lagu magacaabo mustafa cagjar soo bandhigista buugga kadib waxaa xafladda oo socoto loo yeeray dhammaanba maamul goboleedyada dalka itoobiya iyo kan soomaali galbeed ay geysatay xabashidu waxaana mid kasta la siiyey mashruuc uu ku horumarinayo bulshadiisa iyo kuwo uu dhaqaale ka samaynayo halka kan soomaalida lagu hoos gumaysto oo xafladda aada loogu bahdilay lagu amray inuu buurta kaaraamardha ee ku taala duleedka magaalada jigjiga ka dhiso taalo lagu xusayo xabashi uu sheegay abiy axmed inay usoo halgameen difaaca dalka itoobiya arrinta uu ku amray abiy axmed mustafa cagjar ayaa la sheegayaa inay ahayd dalab uu isagu soo gudbistay si uu muddo kororsi u helo sharafna uga raadsado dadka amxaarada ah agtooda maadaama uu waqtiga muddo xileedkiisu dhammaaday isla buurta kaaraamardha ee la rabo in taallada looga dhiso xabashida waxaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed kaasoo ay laayeen xabashida waxaana halkii uu dhiigoodu ku daatay oo ah dhul soomaaliyeed maanta sharaf loogu raadinayaa xabashidii xasuuqday waxaaba intaas ka sii daran in lacagta lagu dhisayo taalada la rabo in laga qaado dadka soomaali galbeed ayadoo laga iibinayo buugga la guddoonsiiyey mustafa cagjar ee lagu ammaanayo xabashida dhanka kale ma jiraan wax falcelin ah oo ay soomaalida gaar ahaan dadka ku nool dhulka soomaali galbeed ka sameeyeen arrintan ilaa iyo hadda waxaana la isweydiinayaa waxaa sababay arrintaas dhowaan ayay ahayd markii xabashidu magaalada baydhabo ku qabsatay xaflad ay ugu dabaaldegaysay dagaal ay ku qabsatay magaalada baydhabo ayagoo sheegaya inay xoreeyeen waxay ku tilmaameen dhul ay iyagu leeyihiin waa siday hadalka u dhigeene warkii wargeysa idin kala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan duurnimadan waa inageenta